raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraadee dalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axad ah taariikhduna waxay ku baagantahay lix iyo tobanka bisha oktoobar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn caa barnaamijka wareegan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maqaal dheer ka qoray gulufka dagaal oo ay ciidamada dowladda dadka deegaanka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab waana idiin sugi doona maqalkaasi waxyaabaha ku jira iyo in xurka dagaalka uu kula hadlay al-shabaab iyo hadallo markaasi kulkulul oo ku jira qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dowladda ayaa mar kale waxa ay maanta la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan markaasi ama ka mid ah kuwa hoosmaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey deegaanada muhiimka ee al-shabaab lagala wareegay gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waraysan kaga hena saaxiibaal uu ku faahfaahinayo deegaanada ciidamada ay la wareegeen iyo xaaladda sida ay tahay goobihii markaasi ay qabsadeen qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona waxaa maanta xuradiisa dib u helay xoogihii ururka suxufiyiinta soomaalida s j s cabdalle axmed oo cabdalle muumin oo markaas ciidamada dowladda ay xireen ilaa ay muddo lix cishaana uu ku jiray xabsiyada magaalada muqdisho warbaahinta ayay la hadleen qareenadii u doodayay iyo qaar ka tirsan ururada markaasi warbaahinta oo markaasi weyn usoo dhaweeyey inkastoo weli maxkamadda markaasi damaanadii kusii daysana muddooyin markaasi loo qabtay waxaan kaloo idiin sugub doona barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuq magaalada muqdisho ayaa markaasi booqasho maalintikiisa ugu tegay doctor xaweeb oo markaasina u ballan qaaday in maamulka gobolka uu ka qayb qaadanayo bixitaanka ardiisa caafimaad markaasi in lagula tacaalayo meel kasta ay noqoto markaasi caafimaad uu ku helayo maadaama doctoorka maalmahan bala soo dirtay xaaladda caafimaad oo markaasi aada loogu deeriyey waxaan kaloo idiin soo guddoona barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa saaxiibayaal xildhibaan maxamed sheekh cabdulaahi oo markaasi ka mid ah wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ayaa ka warbixiyey safarada gudoomiyaha uu markaasi ku marayo qaar ka mid ah waddamada qaaradda yurub wuxuuna si faahfaahsan uga hadlay warar faraha bulshada la iskula dhex marayay muddooyinkii la soo dhaafay waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka socda degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud gudoomiyaha ayaa ka hadlay wararkii ugu dambeeyey dagaalada halkaa ka socda iyo dhaqdhaqaaqa iyo ciidamada halkaasi ay ka wadaan waxaa kaloo maqli doontaan guddiga difaaca golaha shacabka baarlamaankan wuxuu war-saxaafaed ka soo saaray dagaalka ka socda dalka ee lagula jiro al-shabaab qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa iyo warar kale ee soo kordha cabdiwahaab cabduqaadir ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir oo la socodsiinaya barnaamijka wareega caawa kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
dhegeysanayaan howldanka ilahay saaxiibaal barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacada hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qaybaha ugu horrey barnaamijkiina caawa ayaan gudagelayna waxaan ku bilaabaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maqaal ka qoray gulufka dagaal ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab maqaalka oo aad u dheerna nuxurka ayaan ka soo qaadan doonaa soomaaliya waxa ay dagaal ay kula jirtaa al-shabaab waa koox caalami ah oo markaasi waxa uu sheegay aad markaa dadka ay u dhibaateeyaan waxa uu sheegay al-shabaab waxay u barareen booladilka naafeynta baadda iyo dhaca shacabka soomaaliyeed oo ay cadaysteen inay xoog ay markaas ugu qaataan hantidooda waa cadow iyo halista ugu weyn buu yidhi ee maanta ay ummadeena iyo qarnimadeena markaas wajahayso ayna tahay inaan xuduudeena iskugu geeno xilli adag xilligan adag oo dhibaatooyin baniaadanimo iyo kuwo dhaqaalaba ka jira dalkeenna waxaa markaasi ay al-shabaab ay bilaabeen inay qarxiyaan ceelbiyoodo dadka soomaaliyeed iyo markaasi xoolahoodaba markaasi ay ka cabayeen waxa ay gubeen buu yidhi deegaano shacab soomaaliyeed ay ku noolaayeen waxay si xoog ay markaasi ugu qaateen xoolaha nool ee shacabka dhaqdaan waxaana lacago baada ay ka sameeyeen buu yidhi ganacsiyada iyo shakhsiyaadka kale ee markaasi ciddaala dhacay si ay u soo saari lahaayeen nolol maalmeedkooda waxa uu yidhi kooxdan waa markaasi kansar inugu dhex jira waana inaan iskugu geena buu yidhi awooddeenna si wadajir ah inaan markaasi diinteena dadkeenna iyo dalkeennaba ugu badbaadinaa haddii saas aanu yeelina mustaqbalka dalkeenna iyo markaasi jiilasha soo socdana mugdi ayay geli doonaan waxaa nuxurkaas ayaa ugu weynaa oo markaas madaxweynaha soomaaliya maqalkaas dheer uu markaa ka qoray dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo ciidamada dowladda dadka deegaanka markaasi weyn isku kaashanaya oo ka socda gobolada dalka hiiraan galgaduud iyo sidoo kaleeta baayo boqol halkaasoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna si weyn dagaaladaasi ay sabeen khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimashihii dhaawac isla wararkaas ayaan kusii soconaynahay saaxiibyaal ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya maanta waxa ay la wareegeen deegaano markaasi dhowr ah oo ka tirsan kuwa shabeellaha dhexe hoosmaada oo markaasi deganaan degmada balcad waxaana markaasi ciidamada howlgalka orkacis waxa ay sheegeen in ay si nabada ay kula wareegeen deegaanadaasi ay al-shabaabka ay muddooyinkii ugu dambeeyey ay maamulayeen deegaanada ah ay ciidamada xoogga ay sheegeen inay la wareegeen waxaa ka mid ah yaaqle sidoo kaleeta shanlow dhagaxu farbaraki iyo sidoo kaleet waxaa ka mid ah kooreebe oo dhammaanba ka mid ah tuulooyin hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe haddaba wararka ugu dambeeya howlgalladaasi iyo tuulooyinkaasi la wareegeen ciidamada dowladda waxaanu ka wareysanay xaaladda hadda sida ay tahay dhaqaaqaha socda caawa gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim furdug waryahayga abuukurda yaxay uu waramay
bismillah alxamdulilah rabilcaalamiin sabta rasuulillah awalan waa ixtiraamaya dalsubkiishii iyo wadda soomaaliyeed walaalkay waxaa jira howlgal qorshaysan oo ay wadaan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada admis ee midooda africa ee saaxibada soomaalila ah oo shalay ilaa habeen hore ilaa xalay ilaa maanta socdo ilaahi subxaana watacaalana wuxuu u suura geliyey meelo fara badan oo cadowga khawaarijta ay ummadda dhibaateynayn gacantooda soo kalidhowda
deegaanada ee gacanta hadda dowladda soo galay ee degmadaada ka mid a intee ka mida guddoomiye waad noo tilmaami kartaa waa mahadsan tahay horta deegaanada ugu aada oo gacanta dowladda soo galay waxaa ka mida deegaanka weyn xawaadbey iyo deegaanada ku dhow dhow waxaa ka mida dhinaca kale caracadka marka la yidhahdo deegaanka weyn ee farbaraki laayamuka dheere buurasayd xolay dhulkaas buurasaydiir meel la yidhaahdo intaasay gacanta ku hayaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka ee macaawishadeyda oo horkacayo xildhibaanka deegaankan dowladda deegaan doorashadiisa ta xildhibaan ismaan maxamed maxamuud xaadoole iyo saraakiil kale iyo maamullo kale oo ka jira gobolka banaadir deegaanka ah waxayna hadda ku sugan yihiin deegaanka farbaraki ciidamada dowladda marka waa sii kaabigay waxay ku hayaan iyoy meeshii buqda u ahayd ay deganaayeen ee la dhihi jiray jameeco ilaa iyo ilaa iyo beerweyn cilimee la yidhaahdo oo idan howda ay aada u degan yihiin marka howlgalka sidaasuu ku socdaa guddoomiye waxaa nugu maqaalo ah ciidamo saaka uu hogaaminayay xildhibaan xaadoole in dagaal ay kula kulmeen qeybo ka mida deegaanada hadda aad tilmaamtay marka ka waran dagaalkaasi khasaaraha ka dhashay
waa mahadsantaha walaalkay horta mar haddii howlgal la aado dagaalla dagaalla-in usan jirin qof walba ay og tahay waana loo soo xeexeeytay in khawaarijtaas ummadda laga dul qaado intaas intaas soo hor saarnayd wa wax hadda dagaal toos kala hor imaan karana meesha ma joogin waa wax yaro carqaladeyn ah ilaa haddana wax khasaarahooda gooni oo ka dhasha ma jiraan wax gooni wax guudo hadda oo howlgalkoodii hakiyey amba la istaaga amba istaajiye ay la kulmeenna ma jiro cadaweyna gudaad joogaan xildhibaankan wuxuu hogaaminaya dadkii deegaanka oo xildhibaanka u ahaa ee go-aansaday in cadowgaan ummadda ay ka dulqaadaan ciidamada qalabka sidana way la socdaan dhinaca kalena ciidamada kalaa socdo maamulka degmadana dhinaciisa uu ka socoyahay stejka oo ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle amar buuxa ku bixi lala shaqeeyo dhammaan wixii wax ka qabanaya xaaladaha amniga deegaanka
gudoomiye balcad iyo hareeraheeda muddooyinkii ugu dambeeyey na ciidanku howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo xoog labay ka sameynayeen hadday ahaan lahayd ciidamo kuwa gobolka banaadir oo mararka qaar balcad iyo hareeraheeda howlgallo ka sameynayay oo haramcadku ay qayb ka yihiin marka howlgalladani maxay ka duwan yihiin kuwii hore maadaama ciidanku inta baxaan markii hore ay dib usoo noqon jireen
waa mahadsan tahay walaalkay dayax arrinkan horti howlgalkan hadda socdo horti qorshihiisa iyo taajikadiisa waxaa iskale ciidamada ayagaa u daynaa laakiin annaga ka bulsho ahaan iyo maamul ahaan markaan ka hadalno way jiri jireen howlgallo oo qorshaysan oo deegaanka ta loogu yimaado wax lagu burburiyo cadowga goobahooda ee laga laabto way jiri jireen laakiin howlgalkan wuxuu howlgallada kale ugu duwan yahay adiga hadda adiga waxaa tiijiya hadda ciidamada ka socda hay-adda nabad sugidda iyo qaranka soomaaliyeed ciidamada booliiska gobolka banaadir iyo booliiska iyo birmadka gobolka banaadir birmadka soomaaliyeed ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle oo ayagana qaarkood birmad iyo waxa ah ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed ciidamadii admin dadkii deegaanka oo is-abaabulay oo qoryahooda garbaha gashtay ciidamadii macaawisleyda ee dib u xuraynta deegaanka la baxay ee deegaanadan hadda balcad iyo eridan basro ilaa iyo kasoo saaray beenta alimaadi iyo sabyo iyo muryaala ka saaro ayagana xagga u jihaystay marka waxaa muuqato isku filnaansho guud oo hadda aanan looga baqin inuu cadowga meesha dib looga soo baxo marka meel waliba ee meel waliba ay ciidamada cagta maryaana maamulka degmada maamul u magacaaboobaa ciidan deegaana istaagoobaya shaqada way socotaa marka ma aha wax dib looga naqanayo meeshaan mana naqon doonto insha allah baafin hooyo canab daahir axmed cismaan waxa ay baafinaysaa gabadheeda oo lagu magacaabo xamdi cumar aamanuw xamdi da-deedu waa toddoba sano jir cid markii ugu wardambeysay waxa ay xirneyd dirac basali iyo sidoo kale mid caddeys ah oo ay ku qornaayeen adiga dartaa shalay subax ayay kasoo luntay degmada gaaraan gaar ahaan xaafadda wajeer haddaba cid allaala ciddii aragta gabadhaas yar ee xamdi amaba meel ku og waxaa si naxariisa looga codsanaya inay ku hagaajiyaan telefoon lambarada eber lix hal todobo afartan iyo shan konton iyo shan afar iyo toban ama eber lix hal lix toban lixdan konton iyo todobo ama radio dalson innaga ayaa xiriirin doona insha allah mar kale baafin hooyo canab daahir axmed cismaan waxa ay baafinaysaa gabadheeda oo lagu magacaabo xamdi cumar amanuu xamdi da-deedu waa toddoba sano jir cid markii ugu wardambeysay waxay xirneyd dirac basali iyo mid caddeys ah oo ay ku qornaayeen adiga darta shalay subax ayay kasoo luntay degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda wajeer haddaba cid allaale ciddii aragta xamdi amaba meel ku og waxaa si naxariisa looga codsanaya inuu ka hagaajiyaan teleefon lambarada eber lix hal todobo afartan iyo shan konton iyo shan afar iyo toban ama eber lix hal lix toban lixdan konton iyo todobo ama radio dalson innaga ayaan gaarsiin doona insha allah
waan hubaa inaynu dhammaanteen isku raacsannahay inay macallimiinteennu door weyn ku leeyihiin nolosheenna waxaanan odhan karaa heerka aynu maanta taagannahay iyagaa ina soo gaadhsiiyey markan yaraa macallinkaygu waxa uu ii sheegay inaan tukado shan salaadood maalin kasta sababtoo ah waa waxaynu u abuurannahay salaaduna waxay ka bilaabantaa weysada oo isdaahirin ah haddaba macallinkaygu waxa uu igu daray casharadii cashar kale casharka cusub waxa uu ahaa haddii aan biyo iyo saabuun marka hore ku faraxasho inta aanan weysaysan ay ka hortag ii noqonayso marxaladda iminka taagan sababtoo ah faraxalka loo isticmaalayo saabuunta iyo biyaha waxa ay gacmaha ka maydhayaan koronafirus intaa kadib marka aynu weysaysanno gacmaheennu waa nadiif mana faafinayna fayraska waa sida ay diinteennu ina farayso macallimiinteennuna ina bareen gacmahaaga ku maydh saabuun iyo biyo weysada ka hor fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c midiya action iyadoo qaybka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo yunilifa
bil barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal markaan haddii aan eegno madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxa ay gaareen magaalada cusmareeba wafdiga ballaaran waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey madaxweyne qo- madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid iyadoona ah wafdiga ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guureed wasiiro ka mid ah xubnaha markaasi baarlamaanka labada aqal saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kala duwana waxaa wafdigan gaaray dhuusa mareeb kadib martiqaad ay ka heleen madaxweynaha galmudug iyadoona ujeedka uu yahay safarka sidii dhiirigelin iyo dardaaran markaasi oo loogu jeedin lahaa ciidamada dadka deegaanka oo al-shabaab markaasi la dagaalamaya dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibayaal maxkamadda gobolka banaadir ayaa damaanad kusii deysay xogyaha ururka suxufiyiinta soomaalida ee s j s cabdalla muumin axmed oo lixdii cishe lasoo dhaafay dowladda uu xirnaa waxaana markaas maanta damaanadkaas uu kusii jeeday kadib warbaahinta qaybada kala duwan ee soo dhaweysay xirneed u doodayay warbaahinta la hadlay iyo qaar ka mid a suxufiyiinta ayaa markaasi ka hadlay
bismillahi raxmaan raxiim Ee, sida maanta iyo saaxiibada warbaahinta kala duwan ay hore u sheegeen maanta waxaan u madalsanaynay in kiiska cabdalla muumin maxkamadda gobolka banaadir aan u imaanay in go'aanka madambaysa laga qaato maadaama shan maalin oo lix- oo- oo sharci darro ah uu ku jiray xabsiga dowladda markii horena qaab sharci darro ah loo soo qabtay marka markaan imaanay maanta maxkamadda oo aan isla dhahaynay garsoorka wuxuu samayn doonaa cadaaladda waa lagu kala bixi doonaa waxay dhacday in la yidhahdo shan iyo afartan cisho cabdalla xabsiga ha ku sii jiro Een, intaasna xeer ilaalinta ay keenaan eedihii ay soo jeediyeen annaga haddaan nahay bahda warbaahinta iyo ururada kala duwan waxaan aaminsannahay in xarigga cabdalla waa mid sharci darro ah muddada uu xirnaana uu ku xirnaa sharci darro Een, eedaynta ay soo jeediyeen wasaaradda warfaafinta iyo xeer ilaalintuna ay ahaayeen kuwo loogu talagalay in cabdalla xabsiga lagu sii hayo Een, meeshii markaan tagnay maanta maxkamadda wasaaradda warfaafinta ayaa noola sheegay inay soo jeedisay eedaynta cabdalla lagu soo xiray ee maanta maxkamadda lagu hor keenay meesha ma joogin qof ka socda wasaaradda warfaafinta oo ka jawaabayo eedaha la xiriira cabdalla in loo soo jeediyey wasaaraddu waa ay ka maqneed meesha waxaana meeshaas ka caddeed eedda loo soo jeediyey cabdalla inay iska ahayd mid aanan sharci ahayn ama midda uu ku xiraa inaysan ahayn mid aan sharci ahayn sidaas darteed waxaan u soo jeedinaynaa madaxda dowladda gaar ahaan wasaaradda warfaafinta oo la aaminsan yahay in bahda warfaafintu ay wasaaraddaas ku abtirsadaan Een, maadaama eedan iyo xarigaba wasaaradda lagu eedeeyey inay iyadu ka dambayso waxaan usoo jeedinaynaa la tacaamulka warbaahinta madaxa bannaan ee wasaaradda warfaafinta inay wanaajiso waxyaabaha qaladaadka ah ee jiro oo ay warbaahinta madaxa bannaan ka cabanayaan wasaaradda warfaafinta inay joojiso wasaaraddaas sidoo kale madaxda dowladda waxaan usoo jeedinaynaa inay ilaaliyaan madax bannaanida warbaahinta madaxa bannaan iyo xorriyadda hadalka cabdalla wuxuu xirnaa shan maalin shantaas maalin waxaa la isweydiinaya in maanta ay noqon doonto maalintii ugu dambaysay oo cadaalad uu heli doono laakiin ma dhicin afartan iyo shan cisho ayaa dib loogu celiyey xabsiga waxayna noqotay inaan damiin lagu soo deeyo cabdalla iyadoona afartan iyo shan cisho kadib waxa dhici doona aan la ogeyn taasna waxay noqotay mid aan walaac weyn ka muujinno marka dowladda madaxweyne xasan sheekh waxaan ka codsanaynaa in madax bannaanida warbaahinta il gaara uu ku feeriyo warbaahinta waa midda keliya ee dalkan sida wanaagsan uga shaqayso warbaahintan madaxa bannaan waa midii dalka markuu burburay soo sabata bixisay warbaahinta madaxa bannaan haddaysan jirin xogo badan oo dalkan iyo deegaanadan ka jiraaya lama ogaan lahayn sida lala socda warbaahinta madaxa bannaan ilaa hadda ee soomaaliya ka shaqayso lama arkin warbaahin ka shaqaynaysa dhibaato ama burburinta dalka waa laga yaabaa qof iyo laba qof iyo meel yar inuu qalad yar ka dhaco oo mar haddii shaqo lahay qalad uu dhaca laakiin warbaahin inta ku ballamay aan ka shaqayna burburka waddanka ma jirto marka waxaan codsan lahaa in madaxda dowladda ay si hoose u fiiriyaan ilaaliyaan xurriyadda hadalka maadaama aan ognahay madaxda dowladda hadda xukunka hayso inay aad ugu baahnaayeen iyagu mararka qaar inay iyagu hadlaan oo la siiyo fursad ay ku hadlaan marka mar kale iyo mar kale waxaan ku baaqaynaa in afartan shan cisho kadibna ay noqon doonto mid cadaalada hadduu ilaa iraado waxaan idinkaga mahad celinaynaa warbaahinta kala duwan ee ka soo qayb gashay muddooyinkii dambena si toosa noola shaqaynaya oo la xiriira in arrintan ay cadaalad hesho aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya qareenadii ka difaacayay cabdalla axmed muumin eeddii ay u soo jeedisay xeer ilaalinta eeddaasoo artikoladan ee kale ah saddex boqol labaatan iyo kow iyo laba boqol toban iyo sagaal iyo shan boqol iyo shan eeddaasi uusan cabdalle raad iyo salna midna ku lahayn xafiiska xeer ilaalinta eeddaas ayuu soo jeediyey hase ahaatee garsoorihii meeshii joogay markii aan doodiheennii iyo waxaynay isla dhaafeen garsoorihii waxa uu yidhi inuu go'aan ka gaarayuu noo sheegay eedda socota cabdalla sifa sharci darraha shalay lagu soo xiray sifa sharci darraahana ku xirnaana maantana waxaan sugaynay in garsoorka uu sii daaya hase ahaatee ma aysan naqanin xeer ilaalinta ayaa codsatay in cabdalla xabsiga dhex loo gudbiyo si oo roomaan loogu sii haayo eeddiisana meeshaasi ay ka soo dhammaystiraan maanta xeer ilaalinta waxay ku guuldarraystee inay keeni waayaan wax ebandensi ah oo ku saabsan waa markii labaad ee la beddelayo maalintii dhaweytay isugu nimid khamiistii eeddii meeshii ku qornayd waxay ahayd cabdalle wuxuu faafiyey arrimo sirax ciidamada ku saabsan iyo wuxuu ka hor yimid amarkii wasaaradda eeddu taasay ku qornayd maanta xeer ilaalintu iyo waa la bedelay waxaana lagu bedelayna eedo kalea lagu bedelay oo ah artikolka xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo eedahaasi qodobadaasi ku cad cabdalla intaba wax uu qabay ma aysan jirinin hay-adihii loogu talagalay dhinacyadii kaloo loogu talagalana ma aysa imaanin xafiiska xeer ilaalinta iyo baarihii kiiska keliya ayaa socday wax eedeyna waa loo waayey saas daraaddeed maadaama xeer ilaalinta ay codsatay in loo gudbiyo xabsiga dhexe annagana waxaan codsannay in cabdalla kiiskiisa bannaanjooga uu ahaado bannaanka damaanad lagu sii daayo si cabdallow bannaanku si u sii joogo cabdallana ayaan ka codsannay guddoomiyihii maxkamadda guddoomiyihii maxkamaddana wuu naga oggolaaday in cabdalla isagoo bannaanjoog ah dacwadiisa ay bannaanka ka socoto damaanadaasaan cabdalla ku sii daynay dacwaduna bannaankaay ka soco doontaa hadba wixii soo kordhana bahda saxaafadda wayda la wadaagi doonaana cabdallana wax eedayn cad ah ee maanta loo hayaa ee la dhihi kara cabdalla eedayntaasuu ku sifoobay amba waxaasuu sameeyey ma jiraan cabdalle waxaan rajaynaynaa inuu xorriyaddiisa dib u heli doono insha allah maalmaha soo socda waad mahadsantihiin maanta oo lix noo ahayd xirnaanshaha cabdalla muumin waxaan sugaynay in garsoorka xukun ay ridaan ama si toos ay u fasaxaan arrintii ma noqon way sii jiitantay waxay gaaraysaa ilaa afartan iyo shan maalmood oo kale inay sii socoto taas waxaa waaye xoogaa xanibaad iyo luga iska xir waa weli marka waxaan codsanaynaa maaragtay amaba aan rajaynaynaa inay ku fikiraan maxkamaddu ay ku fikirto iyo ciddii soo eedaysayba ku fikiraan afartan iyo shan maalmood oo kale in wax rasmi ay la yimaadaan oo aan annaga laftigeenna aan dareemayno inay noqon doonto wax haddana maaragtay oo cabdalle inuu bannaanka joogi doono un mar kale laakiin inay afartan shantan maalmood ay micnihii iyaga nolosha ku dheeraysanayay iyaga maaragtay raba inay maaragtay ee, garsoorkii maaragtay ee, xoogaa ee, laga dabciyo maalmahan ee, culayska badan ee jiray oo warbaahinta ay samaynaysay marka waxaan rajaynaynaa afartan iyo shan maalmood ku fikiro een, ee, cabdallana mar kale xor ha noqdo yaanan maaragtay een, ciqaab kale loogu darin intaan maanta sidii ballanta ay ahaydba waxaan eh, hor tagnay maxkamaddii gobolka banaadir oo lagu ballamiyey kiiskii cabdalla axmed muumin xogeyaha s j s Eh, sidaad arkaysiinba cabdalla geeskeenu u taagan yahay laakiin taas macnaheedu ma ahan in cabdalla eh, la soo daayey oo xur yahay Eh, kiiskii maanta mar labaadaa la dhegeystay Eh, halkii laga rabay in garsoorihii markii hore soo diray oo ku celiyey qoladi keentay inay caddaymo keenaan qodobada ay ku soo eedeeyeen maanta haddana waa lasii bedelay oo waxaa mar labaad dhegeystay garsoore kale oo mid ka hore aan ahayn oo weliba eh, kii hore garsoore caadi ah uu ahaaye kan waxaa eh, loo wareejiyey gudoomiyaha kusimaha ninka ka ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir taasoo ahayd eh, wixii aan ka cabanayno oo ahayd in bareeshar uu jiro oo culays badan ay madaxda dowladda eh, wasaaradihii aan ka baqayna inay culays ku hayaan ay culays ku hayeen marka waxay kusoo dhammaatay howshii in kiiskii afartan shan cisho kale dib loo dhigay oo ay xeer ilaalintii iyo qoladii dacwoonaysa wasaaradda warfaafinta ay ahaydna aysanba imaaninba meesha oo garsoorihii markii la yimido uu yidhi ciddii dacwohaysa waa inay timaado lagana waayo meeshii Eh, xeer ilaalintina ay keeni waayeen caddaymo oo sidii maalinti hore wixii ay keeneen oo kale kaliya ay keeneen qodobo ay sheegeen ay kusoo dareen kaliya laakiin wax caddayma way keeni waayeen marka waxay codsadeen in dib loogu dhigo Eh, sidii aan awalba eh, ka walaacsanayn marka garsoorihii eh, wuxuu dib u dhigay eh, inuu maanta go-aan gaaro marka ilaa afartan shan cisho muddo ahuu siiyey taasoo macnaheedu yahay in cabdalla axmed muumin afartan shan cisho kale uu xabsi kusii jiri doono xorriyad la-aan uu noqon doono marka sidaasay ay kusoo dhammaatay maanta Eh, cabdalla hadda wuxuu noola taagan yahay si damiin ahaan kusoo daynay laakiin waa maxbuus oo wuxuu la mid yahay qof xiran oo kale kaliya dam- damiinuu bannaanka ku joogaa laakiin maxkamaddii ilaa hadda ma qaadin wax go-aana oo xukunkii afartan shantaas cishay dib u dhigtay marka waxaan baaqu diraynaa eh, garsoorayaasha iyo eh, madaxda dalkaba waxaan leenahay eh, waxaan dareemaynaa in culays badan sida aan walaaca ka qabnay oo markii dacwadan markii cabdalla la soo xirayaba lagu soo xiray iyo wixii taagnaayoo maalmahan oo dhan ka hadlaynay walaaciyaan weli muujinaynaa in cadaadis badan garsoorayaasha iyo xeer ilaalinta dhammaan lagu haayo marka waxaan codsanaynaa cabdalla eh, sida aan ognahay si sharci darraa lagu soo xiray eh, wax dembiya ma laha wax uu galya ma laha waxaan codsanaynaa marka in eh, kiiskaas laga daayo siyaasadda iyo culayska faraha badan ee madaxda dalka eh, qaarkood ay ku hayaan maalmahan oo dhanan sheegayna inaan magacyo sii sheegno ama eh, hay-ada aan sii xusxusno uma baahnin marka waxaan leenahay kiiskan waxaan rabnaa eh, inuu si cadaalada ku dhammaado walaaca ugu weyn oon qabnana waxa waaye in afartan shan cisho kale aan sii sugayno oon la ogeyno afartan shan cisho marka la gaaro waxa dhici doona haddana aan weli walaac kasii qabno marka waa mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin saxaafadda kasoo qaybgalkiina iyo garab istaaggiina aad noo muujiseen
Thank you.
iyo dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadaha dalsine magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiibyaal markana haddaan eegno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa maanta booqasho ugu tegey doctor xabeeb oo markaasi kamid ah dhaqaatiirta ugu waaweyn ee dalka in ka badan afartan sanna markaa si musdaawacnimo ah dadka soomaaliyeed uga adeegayay ayaa markaasi maalmaha malmeel soo dhaafay aada u xanuunsanayey haddaba gudoomiyaha gobolka ayaa markaasi ballanqaaday in maamulka gobolka qeyb ka qaadan doono baxnaaninta xaaladiisa caafimaad doctor xabeeb oo maanta markaasi u booqasho ugu tegay xaruntiisa oo ku taala degmada gaxda ee gobolka banaadir halkaas ayuu gudoomiyaha kula hadlay warbaahinta isagii digtoorkaba oo xaaladiisa ka warbixi halka ay marayso iyo booqashada uu ugu yimid gudoomiyaha gobolka banaadir xaduqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaali waxaa halkan booqasho kelisa oo aanan ka warhayn oo ilaahay macbuudkuu ka warhayo iigu yimid walaalkay gudoomiyaha gobolka aana duqa magaalada muqdisho walaalkay yuusuf xuseen jimcaale madaale madaale runtii si weyn uu yaqaanaa sababtoo ah waxaan isla ahayn qorax joog iyo duljoogaan isla ahayn hadday noqon lahayd shubankii kollarihii kaalitaan ka soo qaatay raybiskii eeyihii dadka cunayy goobjoog ayuu ka ahaa haatanna oo aan gacanta ku hayno gurmadka caafimaadka maskaxda alxamdulilaah gobolka banaadir maamulkiisa sare uu hogaaminayo walaalkay madaale gudoomiyaha ahna duqa magaalada sharaf ayay mudan yihiin wallaahi waa qalbi waa qalbi jabsanaa haddana waan qoslaya sababtoo ah ballanqaad baan helay marka sheekh xuseen waa nin culummo ah waa nin aan ogahay ballantou qaaday in uu ka soo baxaya waxaan leeyahay gudoomiye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sharaf ayaad mudan tahay waa ku faraxsanahay maanta inay gobolka banaadir diyaar uu u yahay inuu ka qayb qaato daaweynteeda waxaan idhi guddoomiyow bukaanka wuxuu yidhi bukaanka waa laga daran yahay marka hore adigaan kugu dadaalno uu ku haayey dadkii bukaanka ahaa ee dhimirka la'aa oo u istaagay asiga waxaan soo booqannay doctor xabeeb annagoo wada soconno guddoomiyihii degmada dharkeenley agaasimihii guuda caafimaadka iyo afhayeenkii iyo kulli maamulkii gobolka waxaanna keenana wax kale maaha waa xanuunkii haaya doctor xabeeb inaan xanuunka la qaybsanna halkan u nimid doctor xabeeb iyadoo dadka cid u gurmata aysan jirin oo dadka bukaanka dhimirka la ayuu isu xilqaamay markaasuu juhdi iyo wakhti wax walba u geliyey caafimaadkiisa qayb ka mid ah wuxuu ku bixinayey dadka masaakiinta ah ee dhimirka laasoo ugu dadaalayay xanuunka asiga ahaa uu intaas uu ku dadaalayey darteed ayaa maanta waxaana keenay xanuunka asiga maanta ku dhacay oo maskaxda ah runtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya khayr allah siiye isagoon doctor xabeeb u tegin uusan waxba weyddiisan ayuu madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka hadlayay doctor xabeeb waxa uu yah iyo nuuciyaddiis iyo wuxuu ummaddan u qabto kelmaddii doctor madaxweyne xasan sheekh ou lahaa oo maalin dhoweed la soo daynaaya markay dhegtayda ku dhacday iyo aqoonta aan doctor xabeeb aqaanno darteeda ayaa maanta ushe aan la intaan u soo daayey ayaan u imiday doctor xabeeb si aan ugu gurmado oon u gurmana doctor xabeeb haddii ilaa yidhaahdo doctor xabeeb hadda wuu xanuunsan yahay xanuunkiisana meel kastaa layska weyddiiyou haayaa cid walba waa isweyddiinaysaa inta damiirta lena waxaan rajaynaynaa doctor xabeeb inay u gurmadaan maxaa yeelay waxa uu naga hayaa weyn waxa uu naga hayaa wax cidqaba karta maaha waa wax ilaahay asiga uu ku manadeystay awooddeedana ilaahay uu siiyey sidaa darteed doctor xabeeb haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waxaan ka qayb qaadanayaa insha allah ka qayb qaadanaynaa sidau caafimaad u heli lahaa haddii ilaa yidhaahdo doctor xabeeb haddii ilaa yidhaahdo meesha aad ku daawoobayso caafimaad alla haayo laakiin meesha aan isleenahay doctoorka maskaxda ee madaxa nabarkan iyo xanuunkan waa ku day doonaa meel kastay taa waa kaala qayb qaadanaynaa annagoo fulinayno fartiintii madaxweynehayna annagoo fulinayno iyo kelmadihiisa annagoo fulinayno ayaan kaala qayb qaadanaynaa haddii ilaa yidhaahdo diyaar ayaanan u nahar iyo habeen inaan garabkaaga taagnaanno haddana qur-aanna waa kugu saaraynaa faatixadana waa kugu akhrinaynaa waana caafimaade haddii ilaa yidhaahdo waxaad qaba ka jirtana waxaan rabnaa adoo caafimaad inta timaado inaad tumajibaartaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo insha allah dadkayna xanuunsanna ilaahay caafimaad ha wada siiyo inta naga bugto allah noo caafiyo inta naga dhaawacantan dhaawacooda allah noo bogsiiye inta naga dhimatana allah u naxariiso inta hadda naga xanuunsanoo dee adiga hormuud hadda aad u tahay oo aan ogsoonnahana allah ku caafiyo imaashadan kuu nimida maanta ha noqoto tii kugu dambaysay oo xanuun ah haddii ilsaan kaaga tagno xanuunkaa kaaga tago haddii ilaah yidhaahdo saan albaab kuga baxno xanuunka madaxa uga baxyo iyo meel walbuu jidhka kaa hayo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad waa afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
haa walaal waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon
warshadaisbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa nigii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka duulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii didaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumin dubaay baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubay waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina
bil barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsani magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal howlgallada markaasi ka socda gobollada dalka ayaa weli sii xoogeysanaya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduudna waxaa markaasi ka socda howlgallada al-shabaab lagula joogo dadka deegaanka ee wadaan gudoomiyaha degmadaasi ceelbuur ayaa waxa uu markaasi ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey iyo wararka ku saabsan dagaalka al-shabaab ay kula jiraan isagoo sheegay inay doonayaan in dhulka markaas ay degiin ay nabad ay ka dhigaan islamarkaana al-shabaab ay iska saaraan
mudug hirshabeelle ka bacdina soomaaliya gobollada soomaaliya oo dhan ayaan rajaynaynaa inaan dabakaci doono Eh, anigu sidaad ogtihiin waxaan ahaa guddoomiye degmada ceelbuur kuma ekaa doona iyada Eh, shaqadaydu waxaa weeye la dagaalanka khawaarijta Een, waxaa la yidhi waxaan rabaa inaan la hadlo nimanka nimanka eh, ninka la yidhaahdo hebel deeriye oo xukumo maaragtay oo dhibaatada soomaaliya ka shaqeeya jidya jahadiidka nimankaasaan rabaa inaan la hadlo waxaana idinkala hadlayaa war xaqiiqa aniga weli laydima oran isuma adinkuna isma weydiinnina waxaa la yidhi geel diday fardo lagama geel diday waxaana lagama dhex qabtaa la yidhi war meeshaan gobollada dhexe la yidhaahdo ee siijeedkaa lagu cuni karaa ee ayagoo soo jeeda lama cuno gobollada dhexe wixii siijeed aad uga cuni rabteen waa uga cunteen dhibaato waxaad u geysan rabteen waa u geysateen Ee, taariikhda dib u xasuusta hadda iska baxa hana suginnina iska baxa Do- wixii doomankii laydinku keenay iyo meeshii laydinka soo baray dhibaatada ummadda soomaaliyeed ordaha aada iyadii aada ku celiya dhibaatada adinkaa garanaysaan soomaaliya ka daaya dhibaato daba uma noqoto gobollada dhexaan idiin sheegaya waxaa idinla dagaalamaya waa ururka u s c runtaan idiin sheegaya waxaa la og yahay dawladdii awoodda badneed ee soomaaliya gobollada dhexe markii u s c ka kacday intii ka horraysay siday u joogtay waad ogeedeen halkii ay ku dambaysay cali u s c geel diday weeye waxarana lagama dhex qabto anigana adeerkayaa tahay haddaad islaamka ku soo biirayso oo aad muslimka nabadgelinayso oo diintaadii hore aad u noqonayso maaragtay islaamka oo aad ummaddaadii ka mid noqonayso eh, welcome eh, waa heshiis kalaan gelaynaa shuruudaan gelaynaa Eh, ninka la yidhaahdo haddaadan noqonin yaynaan kugu soo gaarin meesha wallaahi baan gobollada dhexe lagama qabto gobollada dhexe looma dagaal tage wa- waa laga soo dagaal tagaa jenaraal galaalaa yidhi kelmaddaas taliyahayga hore waxaan kuu sheegayaa marka taas inaad taladayda qaadataan intaa waxaa dheer Ee, markii riyaliga laga hadlaayo meesha la yidhaahdo ii sheeg ee, ceelbuur oo anigu haddaan guddoomiyaha ka ahay waad og tihiin dhibka aad u geysateen xitaa ummadda kale sida aan loo maamulila loo maamulaayo anigaygaa siddeetan gabdhood oo isku dhimatay qaarna isku dhinteen oo canugii ku dhex dhintay ayaa waxaan ku umuliyey ee, gobol gobol kale meel kale loola tallaabay isbitaal isbitaalkoodiina adigaa xihay ardaydii meeshay ku fadhiineed ogtahay ardaydii adigaa xihay iskuulkoodii ceelashoodii adigaa duuy wax horumara adigaa u diiday oo okay war caliyow degmada ceelbuur la yidhaaho anigu aan ku dhashay adigu garan maayo meeshaad ku dhalatay Een, waxaan kuu sheegayaa cadow adiga aan ahayn ma leh aniga diintaad haysata adaa yaqaana tii islaamka kolley waa ka baxday taas haysta adaa yaqaana laakiin eh, adoon walaalkeeya oo diinta islaamka haysto adeerkay ku dhala igu kaa dambaysay waadna ka baxdayoo waxaad u beddelatay eh, qandaraaskan kale Eh, waxaan kuu sheegayaa degmada ceelbuur intii aad dhibaato u geysan karta waa u geysatay markaas waxaan u hadlaayaa degmada aan anigu guddoomiyaha ka aan u hadlaya dadkoodana waad ogtaa inaad asaagood ka reebtay isaga baxaan ku leeyahay haddaad igu sugto sow maaha waa ka bixe insha allahu tacaalaa cadow baa soo socda ee cadowga difaaca habha tuulooyinka ku beerlaxawsan waa kula joogaa tuulooyinka tuulo kastood cadow waa soo socda aad u sheegaysa waa kula joogaa waa nuur fooli nin kula hadlayaa haddaan cadowaha dadka garanaya cadowgooda haddaana dadka garanaya adiga inaad cadowgooda tahana annagaa ku garanayna iyaguna waa ku garanayaan labadannada cadowga ninka u ah iyagaa yaqaana marka adigu inaad cadowgaa soo socda reebelaayasoo dul etoobiyan ilama socdo uma oggolayn etoobiya inay dadkayga waxyeelaan in awood lay sheegta mooye waana ka saaray aakhirkii dambe aniga u ahay ninka ka saaray oo la dagaalamayay oo ciidamada etoobiya ku yidhi dadka haddaad dilaysaan shacabka dalka ma anfacdaan bersonan noqon karaada cali waa kuu sheega haddanba kuu sheegaya lagaama doonayo meeshaan bifadlag isaga bax maanta annagaa soo soconna cadowgoodii ma nihin aqal kasta ee ku dhisan degmada ceelbuur wiil ka socdayaa socda hadduu yahay meesha ugu xaggaysa ee dhuusamareeb xuduudkeeda degmada dhuusamareeb xuduudka lale iyo hadduu yahay maaragtay geeska ugu shisheeya ee degmada ceeldheer xuduudka lale waxaan kuu sheegayaa iyo galhareeri wiil aqal kasta wiil ku dhashayaa soo socda hooyo walbana sacbo furano ku soo dhowaynaysaa war aqalkaygiyaa ku yaallo oon kaa tegi waaye oo ciddaydii baa degganoo kaa tegi waaye oo carruurtayadii baa degganoo kaa joogi waaye war mid walbana sidaasoo ugu soo eryata kuwaad xoolahooda ka soo eryatood xoolahoodii cuntay baa kugu soo socda ma ahan maanta maalintii aad baanna ummadda soomaaliyeed u salaamayaa baatacada soo mara dhammaantiin cadowga ka dhan noqda garabka neen isaaga dadka shacabka ahow oo ku dhaqa degmada ceelbuurow cali gabalkiisu waa dhacay yaan waxba iyo idiin sheegin wallaahi bilaahi tallaahi waxaa lagu xisaabtami doonaa ninka waa naqaannaa ninka ay daacadda ka tahay oo cali la shaqeeyey iyo kan aysan daacadda ka ahayn yaa oo cali qasbaday dadka annagu waa kala naqaannaa waa ka dhalanay wallaahi bilaahi tallaahi inta cali la shaqayday ee ku niyad noqotay haddii alla idmo xisaab baan geli doonnaa annagu sida cali sharci darre dadka kuma gowracno ma garat waan la xisaabtami doonnaa sharcigaan mari doonnaa wax alla wixii uu ka helowna qaadan doonaa shareecatul islaamiyaan mari doonnaa wuxuu ka helo qaadan doonaa aad iyo aada u mahadsantiin ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa waxaan halkan ku darayaa oo keli hal kelmida waxaan salaamayaa shacabka reer hiiraan iyo inta kale ee dagaalka qawaaniinta kula jirta iyo madaxda reer hiiraan guddoomiyahaygi ekis xildhibaankayga cali jayte cusbaan iyo maaragta madaxweyne ku-xigeenka ninka la yidhaha yuusuf xagar dabageed waan ku faraxsanahay waan garab taaganahay dagaalka ay ku jiraan waa kula joogaa caliyow shalay haddaad i weyda caliyow waan kula joogaa maantay waadna i garanaysaa inaan maaragtay markaan kuu imaad wax kuu beddelmi doonan rajadaadana waan ogahay in badanna waa wadadan caliyow maanta waan kula joogaa garabkaaga la galo reer hiiraano waxaa leeyahay guul ninka la yidhahdo cali dheere waxaan sheegayaa cali kaas cali kaasaa noo ballan waanadayda haddaad qaadatana waa waanadii waanadii kama dambaysaahayd weeye anigu haddaan dhinto anigu haddaan dhinto waxaan ku dhimanayaa diinu islaam waxaan ku dhimanayaa shahiid waxaan ku dhimanayaa ana u socdo aqalkaygii waxaan ku dhimanayaa adigoo gaalahoo aqalkaygii iyo hortaaga ma garad diinta islaam ku waa ogta aqalkaygu meeshuu ku yaalla hadda ka hor waa tii beebaa aad ku dhufatay maalintaad meersiisi igu imaan weyse aad beebaa la dardarsiiyey tiri aqalkaygi waxaan kuu sheegayaa ninka la yidhaahdo anigu aqalkaygi baa u socdaa kan aqalkiisu u socdaa kan aqalkiisu u socdaa kan aqalkiisu u socdaa guriga hooyadiisa oo xanuunsan buu u socdaa intaa oo adigu aad diinta islaamka markaad ka baxday aad ka saartay oo kaa tegi weysay ayaa maanta socotee isaga bax marka aqallada islaameed wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
markaa kasaaxiibyaha qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka horeega wararka afar iyo labaatanka saac raadiha dalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya saale axmed jaamac oo markaas ah, ka qaybgelayay ah, kulan ku saabsanaa maalinta markaas munaasabad lagu xusaayey maalinta cunada adduunka iyo maalinta beerlida soomaaliyeed oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya iyo hadalkaas halkaas qudbad ka jeedo dhinaca badan taabanaysa
بسم الله الرحمن الرحيم wasiirka wasaaradda beeraha wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenka eh, taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed mas-uuliyiinta kale ee xildhibaano leh eh, taageerayaasheenna madashayna la jooga eh, hay-adaha kala duwan iyo safiirada iyo khaasatan beeralayda soomaaliyeed iyo bahda beeralayda ama ha noqdo ka tabcaya ee yaambada sita ama ka farsamo yaqaanka ah ama ka maalgashadaha ah dhammaantiin horta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu munaasabadan maanta aynu isugu nimi waxay leedahay laba wej mar waa dabaaldeg iyo isbogaadin marna waa isbaraarujin iyo isxasuusin aynu isxasuusinayno duruufaha iyo waayaha degelka iyo dalkeenna ka jira ee la rabo wasaaraddani inay ka jawaabto saaka shir baanu ku jirno aanu kaga jawaabayno dhibaatooyinka la soo darsay bulshooyinka ku dhaqan maamul goboleedka hirshabelle khaasatan deegaanada hiiraan iyo sidii ay hay-adaha kala duwan ee dowladda uga jawaabi lahaayeen baayahooda kala duwan ra-iisul wasaaruhu uu nagu amray inaanu arrintaa wax ka soo qabanno doraad shir kale aanu ku jirno oo aanu kaga jawaabayno sidii toddoba milyan oo soomaaliyeed oo halis ugu jiro cunto yari iyo abaar raagtay iyo afar gub oo roobka uu di'i waayey wax looga qaban lahaa marka halkan maanta inaan idinlana dabaal dego idinna baraarujiyo oo bal waxa ina sugaya intay leegyihiin aynu isla meel dhigno baanu wasaaradda beeruhu waa wasaaradda iyada iyo tarbiyaha iyo ta xanaanada xoolaha waa wasaaradaha udubdhexaadka u ah si looga jawaabo baahiyaha kala duwan ee dadkeennu ay qabaan gudaha waynu ka dharagsannahay waxaa ka jira ee bal adduun weynihii aynu qeybta ka ahayn ee aynu boqolkiiba toddobaatan cuntada ka soo dhowsan jirnay isna muxuu ku sugan yahay wax iska dharahan dalka ukraine waa dalalka daqiiqda iyo maarkaysaaye sarreenka iyo waxa aynu soo dhoofsannay ugu badan adduun weynaha u dhoofiya colaad baa ka aloobsan meeluu wax soo marayana waa laayahay laakiin waxaan rabaa beeralayda soomaaliyeed inaan mid xasuusiyo oday mirana halkan wuu taagnaayo isagaa afkooda ku hadlaye nimankaasi duruufaha ay ku shaqeeyaan hadda haddaad aragto iyadoo sawaariiqda iyo bambada iyo dayuuradaha dagaalka iyo hubka ugu culus lagu isticmaalayo ayay diideen beerahooda inay ka tagaan oo ay banneeyaan dowladdoodana ay ka barbaraxaan duruufahaas oo kale ayay beeralayda soomaaliyeedna ku shaqaynayaan
dahana caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan magaalada muqdisho akhirtan dhegeysta oo wanaginta barnaamijka hakiisinta kulan doona sidaas nabadgelyo